gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa maanta afar boqol iyo konton caruur ah oo isugu jira agoon iyo kuwa kasoo jeeda qoysas danyar ah u qeybiyey dharkii ay ugu qeyb qaadan lahaayeen munaasabadda ciidulfadriga munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir iyo agaasimo ku-xigeenka waaxda agoonta iyo danyarta tabaalaysan ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcali madaali gudoomiyaha gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ilgaar ah ku fiiriyaan caruurta agoonta iyo kuwa danta yar
waxaa maanta fursad noo ah inaan dhallinyaro yaryar oo gabdho leh oo wiilal leh iyo walaalahayna siiriyaanka ubadkoodii inaan halkan maanta lagu ciid siinaayo oo maaragtay la siinaayo dharkoodii ciidda loo soo diyaariyey aada iyo aad ayaan gabdhaygu ugu mahad celinayaa runtii dareenka waddaniyadeed iyo dareenka bini aadamnimo iyo midka muslimnimo ay muujiyaan mar kastaba ay u dhex taagan yihiin dadka dhibaataysan marka gabdhaygana waxaan leeyahay guulaysta waxay ahayd afurintii ramadaankii oo dhan afurin aad ka shaqaynayseen haddana waxaad ka shaqeeyeysiin ciidsiin aad ka shaqaynaysiin saad u dadaalaysiin ood gurmadkaas ugu fidinaysiin ubadka ilaahay waxaan kaa baryayaa inuu maaragtay waxaad jeceshiin idin siiya adduunya aakhiraba waxaan leeyahay maamooyinka iyo waalidiinta ayaguna carruurtooda soo badbaadiyey ee soo koriyey ee gacanta ku haayo ilaahay wuu idinka ajir siinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi anaa wakaafilu yatiimi kahatayni fi ljanna anigay qofkii yatiimka faalo qaado jannada waa ku simannahay marka calaa kulli xaal in lagu dadaalo agoonta gacan gacan lagu qabto gacan naxariiseed lagu haayo madaxa loo salaaxo loo dhar loo guntiyo wax la baro lagu dadaalo inshaa allahu waalidiintana waxaan leeyahay ku dadaala saacad saacadaha ka mid ah ama maalin maalmaha ka mid ayaysan dhaafinin ubadkiinu wax baranaynin dugsiyada qur-aanka geeya iskuulaadka geeya maaragtay shilinkai leelo waxle maaragtay qayb ha laga siiyo inay wax bartaan ubadkan waa mahadsantiin mar labaad mar saddexaad marka waxaan rabaa ubadkayga inshaa allahu allaahu akbar
si kastaba carruurta loo qeybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen ayaa baahi badan u qabay maadaama ay isugu jiraan agoon iyo kuwo danyar ah